bismi illaahi raxmaan iraxiim runtii howlgalkan howlgal wuxuu ahaa qorshaysan oo dowladda federaalku u fasaxday ciidamadeena iyo ciidamada aan saaxiibada nahay nagala qayb qaataa sidii loo ciribtiri lahaa kooxahan argixisada al-shabaab howlgalkaas qorshaysnaana wuxuu kusoo dhamaaday si guul ah waxaa aada loo bartilmaameysanayey horjooge ka mid ah kooxahan argixisada al-shabaab oo lagu magacaabo cali maxamed xuseen cali jabal waxaana la aaminsan yahay in kukalagalkaas in lagu guulaystay muxuu ah horjoogahaas argixisada ahna lagu qaarijiyey walow aan wixii tafaasiil dheeraada gadaal laga soo sheegi doono laakiin ilaa hadda howlgalkiina waa la fuliyey si wuxuu ku dhammaaday oo guul ah ninkan isaga ahna cali jabal runtii wuxuu ahaa shaksi magaaladan muqdisho qaraxyada iyo soo abaabuli jiray kusoo hagi jiray sidii shacabkan maaragtay loo layn lahaa runtiina maanta waa neecaaw wanaagsan hadiiba ilaahay ninkaas naga dulqaaday in muxuu ahaa ummadda soomaaliyeed ee aada u nafisi doonto howlgalkan waa howlgal runtii muddana socday haddana socon doona madaxweynahana ay ka go-an tahay in kooxahan argixisada la cirib tiro cid allaale ciddii ka faa'iidaysanaysa cashirka madaxweynahana lasoo dhaweyn doono laakiin cid allaale ciddii iska dhaga adeegta ee doonaysa inay shacabka laayaanna inaan loo dulqaadan doonin waaya laakiin wasiir war-saxaafadeedkii dowladda ka soo baxay waxyaabihii ku xusnaa waxaa ka mid ah howlgalkan in dowladdu ay fasaxday howlgalladii hore muxuu ka duunaa
howlga howlgal walba dowladdaa fasaxda shacabka unbaa loo sheegayay in waxa kan ay yihiin wax dowladda ay mar walba ka fikirayso sidii shacabkan loo badbaadin lahaa howlgal qorshaysanna marka lagu leeyahayna macnaheedu waxay tahay in dhinac walba laga eegay oo ciidamadan saaxiibada nahay iyo annagaba ciidamadeenaba si aan shacabka soomaaliyeed dhibaato u gaarin cidda la bartilmaamaysanayna lala helo runtii waxay ahayd guulaha ugu muhiimsan ee la gaari karay iyadoo shaksigii loo dan lahaana la aaminsan yahay in halkaas lagu qaarijiyey wax shacab oo dhibaato kasoo gaarteen aysan jirin tanna waa midda madaxweyne maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo uu mar walba ciidamada aan saaxiibadanahay kala hadlo ee ah in dagaal walba oo qorshaysan la gelayo inuu noqdo mid kooxaha argixisada keliya bartilmaameysanaya shacabka soomaaliyeedna aan waxyeelo kasoo gaarin waay laakiin wasiir waxaa la isweydiinayaa waxaa la isweydiinayaa weerarka qaabka oo u dhacay bal dhegeystayaasha haddii aada u sheegi karto
runtii taas ba idaacad iyo warbaahin lagama sheegi karo oo dagaaladan qorshaysan waa kuwo badan oo socon doona muddo inta laga cirib tiro kooxahan argagixisada marka sidaas daraaddeed waa ka xumahay oo ma faahfaahin karno laakiin waxaan sheegi karnaa in loo diyaar garoobay qorshaha oo lagu talagal ahaa qorshihiina lagu guuleystay maantana aan rajeynayno cali jabal iyo wixii uu soo abaabuli jiray in shacabka soomaaliyeed ay ka nasan doonaan muddo iyadoo kuwa kalena aan ku raad joogno waxaa kaloo iyadana tilmaan u tahay fariin cad in madaxweynuhu ay ka go-an tahay in kooxahan argixisada meel kastoo joogaan inaysan dhuuman karin in laga daba tegi karo ciddii la bartilmaameysadana sidaasoo kale loo heli karo marka taasna waa fariin guud oo loo diraya kooxahan argixisada waay haddii ay dhacdo in howlgalkaas uu ku dhintay cali maxamed xuseen oo loo yaqaanay cali jabal oo al-shabaab marka u xil saarnaa arrimaha ku aadan gobolka banaadir oo qaraxyo iyo weeraro toosaba mas-uuliyadiisa aada loogu tuhumayo dowladda iyo shacabka muqdisho ku nool maxay uga dhigan tahay
waxay uga dhigan tahay guul aan lasoo koobi karin waxay uga dhigan tahay in muxuu ahaa ay yaraanayaan qorshayaasha abaabulan ee kooxahaasi argixisada ee la damacsanyahin shacabka soomaaliyeed waxay guul u noqonaysaa in inta dhiman ee isku dayeysa inay falalka noocaas oo kale sameeyaan haddana dhuumtaan aysan dhuuman karin waxay ka tarjumaysaa dowladda federaal sida uga go-an tahay in shacabka la badbaadiyo waxay ka dhigan tahay in shacabkii ay farxad iyo maaragtay noloshoodii maaragtay ku noolaanayaan waxay uga dhigan tahay shacabku inay dareemaan muhiimadda ay leedahay inay dowladooda iyo ciidankaba la shaqeeyaan si amni iyo nabad waara loo helo marka maanta cidda amnigeena diidan cidda nabadda diidan cidda shacabka laynayso waa kooxahan argixisada marka in meel looga soo jeestana way noo wada sahlaysaa waayah wasiir adoo raalli ah markaan arrintaa ka baxno waxaa jiray shir madaxweynuhu uu shirgudoomiyey oo dhammaan saraakiisha ciidanka qalabka sida ee soomaaliya ay ka qayb galeen shirkaasoo badanaa ku saabsanaa qaabkii ciidanka soomaaliya ay ula wareegi lahaayeen ammaanka dalkooda maxaad xogahoo naga siin kartaa
runtii shirkaas shir aada muhiim uu ahaa madaxweynaha jamhuuriyaddan oo shir gudoominayey taliyaashana runtii si adag oo madaxweynaha ula hadlay oo uu muxuu ah ku amray in loo soo jeesto oo la labalaabo dagaalka lagula jiro kooxaha argixisada wuxuu faray madaxweynuhu cid alaale ciddii taliya ah ama muxuu ahaa in aan lala xisaabtami doono ujeedadana ay tahay hawshooda inay u gutaan sida ugu habboon dowladda federaalkana madaxweynuhu wuxuu u caddeeyey inay wax walba ciidankaas oo lagu taakuleynayana diyaar loo leeyahay waxa kaloo iyadana muxuu ahaa halkaasu madaxweynuhu ka codsaday ama ku faray inay guddi iska soo dhex saaraan keena istraatiijiyaddii howlgalladan lagula dagaalayo al-shabaab oo lagu sifeynayo si loo dardargelin lahaa loona dadejin lahaa marka runtii waxaa moodaa waxay ahayd tallaabo lagu laba kaclaynayo muxuu ahaa sidii loo dardargelin lahaa in shacabka amni iyo nabad ay ku noolaadaan ciidankuna waxay ballan qaadeen inay madaxweynahooda garab taagan yihiin madaxweynuhuna uu diyaar u yahay wax alaale wixii shacabkan lagu badbaadinayo inay dowladdu la imaanayso marka waxay ahayd runtii kulan aada iyo aada muhiim u ah madaxweynuhuna si adag oo kulana ula hadlay saraakiishii iyagana ay garabsadeen oo runtiina aan oran karno hadda wixii ka dambeeya guddiga ay isku soo xileen inay si dhaba u howlgeli doonaan islamarkaana sahli doonaan sidii waddankan amnigiisa nabadeyntiisa oo si xowli ku socda haddaba lasii dardargeliyo waayahay ugu dambeyntii marka wasiirkii warfaafinta soomaaliya ayaa tahay guud ahaan dalka in ciidamada soomaaliya ay la wareegaan waa wax wanaagsan intay la eg tahay awoodda ciidanka soomaaliya
runtii ciidanka horta mid layskuma hayo ciidanka soomaaliya inay geesiyaal yihiin waxaa qiray caalamka waxaa qiray ciidamada africa nala joogo oo ay fahmeen haddii ciidan soomaaliya aysan ka horreyn inaysan dagaalka geli karin waxaa qiray ciidamadii maraykanka ee tababarka siinaya ciidamada oo fahmay sida geesiyaasha u yihiin ciidanka mar walbana u dhabar adeegayaan islamarkaana ay u dhimanayaan naftooda iyagoon weliba xuquuqihii waajibaadkoodii oo dhamaystiran aysan helaynin waxaan aada ugu kalsoonnahay nidaamka socda ee dib u habeynta ciidanka wada shaqayntan ciidamadan midooda africa iyo ciidamada dowladdaba in la gaari doono marxalad oo ciidanka looga maarmo shisheeye oo afrikaanka oo runtii u yimid inay dhiigooda iyo naftooda noo huraan si dalkan amni u noqdo waxa tan ugu daran waxay tahay markii adduunka waxaa lakala dhexgalaa laba dowladood oo isdagaalaya iyo laakiin hadda annaga waxay noo imaadeen inay kala dhexgelayaan dad soomaaliya sheeganaya inay argagixiso yihiin ay rabaan shacabka soomaaliya inay laayaan ayay doonayaan inay ayagana hor istaagaan marka runtii ayagoon aada uga mahad celinayno haddana waxaa la joogaa waktigii ciidankeena aan dhisan lahayn ciidanka soomaaliyeed oo la wareegi lahayn amniga guud ahaan dalkao dhan taasna rajo weyn baan ka qabnaa qorshihii la degsadayna ayaa hadda socda shir waxaa dhammaaday muddo shan maalmood soconayay oo ciidamada amisom iyo ciidamada xoogga dalka iyo ciidamada qalabka sidaba booliiskana ku jiro looga wada hadlayay sidii meelaha qaarkood uga bixi lahaayeen amisom ciidanku ula wareegi lahaayeen marka waxaa socda yidadiilo ah in amnigii nabadeynta dalka uu soo noqonayo lagana fikirayo in ciidamadii aan ka maarmayno oo shisheeyo annaga isku tashanayno marka runtii madaxweynena waa ka go-an tahay arrintaas iyada